imtiyaas aysaam abuucayda iyo carruurteeda afar maroo hore ayay dagaalka qasa dartii u barakaceen haddana waraaqa digniina oo hawada laga soo daadiyey ayaa dadka deegaanka u sheegaya inay rafax ka baxaan magaaladaasi oo ah goob ammaanatii u dambaysay ee marinka khaza ilaa xilligaas imtiyaas carruurteeda iyo boqolaal kun oo qof oo kale kuwaasi oo baddadoodu dhowr maroo hore barakacay ayaa ku noqday gudaha khaza xilli uu dagaalku aad ugu xoogaystay meel u dhow xadka dalka masar halkaasoo baabuurtii xamuulka ee gargaarka bini'aadanimo siday ay dhinaca kale xadka joogaan imtiyaas ayaa tiri ma jirto goob ammaana ma jirto meel badqab leh imise mar ayaan qaxnaa oo aan hoyo la'aan noqonnaa dhib ayaan biyo ku helnaa halkan wiilkaygu meel aad u dheer buu tagaa si biyo u soo helo carruurta kale ka waran dirqi baannu ku helnaa biyo lacaba ayay tidhi goobtan oo teendhooyin lagu sameeyey una dhow magaalada khan yunis qoysasku waxay sheegayaan inay dhib ku helaan walxiin lagama maarmaanka ahaa sida daawada cuntada iyo biyaha amaba qalab ku filan oo ay gurya ku dhistaan taasi waxaa ka sii daranayay sheegeen inay dareemayaan in dunidii ay cidlo kaga tagtay maxamed mansuur azacnuun waa barakaco kale oo reer falastina waxaa ugu dhibta badan ee dagaalkani waa aamusnaanta dunida iyo niyadjabka arrintaasi nafsiyad ahaan ayay noo saamaynaysaa maalinna ma aanaan filaynin qarnigan koob iyo labaatanaad casrigii horumarka xorriyadda dimuqraadiyadda iyo bini'aadanimada in falastiiniyiinta sidan loo dilayo sabab la'aan ayuu yidhi dagaalka oo bilowday bishii oktoobar markii xamaas ay weerartay dhinaca israa'iil iyadoo dishay kun iyo laba boqol oo reer israa'iil ah laba boqol iyo konton kalena kafaalatay ayaa militariga israa'iil u weeraray khaza halkaasna ku dilay dad ka badan shan iyo soddon kun oo qof islamarkaana dadkii khaza oo laba milyan kor u dhaafayey barakiciyey barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay ayaa arbacadii sheegay in kaydkii cuntada iyo shiidaalka ee khaza uu maalmo gudahood ku dhammaanayo toddobaadkii hore barnaamijka ayaa sheegay in macaluusha waqooyiga khaza ay heerkii ugu sarraysay gaartay toddobaadkii hore barnaamijka ayaa sheegay in macaluusha ay waqooyiga khaza halkii ugu sarraysay gaartay qaybaha kale ee khaza ayaa iyaguna khatar arrintaasi ugu jira hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in hannaankii daryeelka caafimaad ee khaza uu bilo ka hor burburay sidoo qoysas kale imtiyaas ayaa dagaalka ku weyday dadka badan boqol iyo konton qof oo qoyskeeda ah waxay sheegtay in khaza ayna meelna uga baxaynin doorashada keliya ee haystaanna ay tahay in dagaalka socda ay ku dhex noolaadaan xabajoojintu waa rajada ugu weyn in dagaalkani dhammaado imise mar ayay tahay inaan dhimanno annaga oo neefsanayna waxaan u baahannahay nabad iyo ammaan ayay tidhi imtiyaas ayaa sheegtay inay maqashay in gargaar bini'aadannimo uu khaza soo galay maalmihii dhowaa laakiin ayna wax nafleh ka arag qaar ka tirsan xubnaha qoyskeeda ee la dilay ayaa la soo helay oo la aasay laakiin waxay sheegtay in badidoodu ay burburka hoostiisa ku jiraan